wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee xuquuqul insaanka jubbaland oo ka duulaysa sar u qaadista aqoontada haweenka dhanka siyaasadda ayaa bilowday dadaalo ku aada sidii haweenku uga mid noqon lahaayeen xubnaha la doortay ee golayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed marwa cadar wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa sheegtay inay ololeyn doonaan siday howlaha doorkooda uga muuqan lahaayeen siyaasadda
iyo doorashooyinkii dalka hadda maadaama uu muddo yar ee ka hartay waxaan bilaabaynaa sidii loogu qareemi lahaa gabdhaha inay ka mid noqdaan ama ay soo galaan siyaasadda xibnaha la isu doorta iyo kuwa la isu magacaababa saa darteed golo deegaan ka bilaaw ilaa iyo aqalka sare waxaan rabnaa inay ka soo dhex muuqdaan gabdhaha reer jubbaland oo kartida badan oo akhlaaqda badan aqoon-yahaniinta ah ka tilmaaman gabdhaha soomaaliyeed inay ayagana doorkooda ay helaan waa ognahay odayaal waxaan leenahay dhaqan aada u fiican oo jecel inay gabdhuhu ayay ka mid noqdaan oy soo xulaan jecel ayaa maxay ahayday ka mid ah ayaan haysanaa waxaan haysanaa madaxweyne raba inay gabdhuhu ay la mid noqdaan sida maaragtay ay uga qayb qaadan lahaayeen doorkooda ay u qaadan lahaayeen ayaa maxay ahayday ayagana aan ognahay inuu madaxweynaheena uusan ka eexan doonin oo doorka gabdhaha ay kusoo bixi doonaan marka saa darteed annaga gabdha gabdha ahaan marka waxaana laga rabaa inaan isdiyaarino inaan isdiyaarino odayaasha xodxodanno madaxweynaha u tagno madaxweynewna magacaaw aan dhahno baarlamaanka soo galno golaha deegaanka soo istaagno boqolkiiba soddon degmo walba ka yar ma rabna aan dhahno gabdhaha annaga aan jiidno oon annaga wadno saa darteed way bilaabatay gabar ayaa lagaa badinin